bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm clىa nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi الraxmaan الraxiim kitaabu lijaarati ijaaradii ayuu kitaab yahay ijaaradii ayuu u kitaab yahay ijaaradaasina marka caqdi cuquudda beeca ka mida waaye wa huwa bikasri اlhamzati cala اlmashhuuri isqilaaxa ama sharciga ijaara waxaa la yidhaahdaa tamliiku manfacati raqabatin biciwadin shay manfacadiisa in lagu milki siiyo ciwadna lagugu milki siiyo ad wax bixiso shay baad bixinaysaa inaa ku intifaacdaa lagaa gatay macnaheedu waxay tahay shaygan intifaaciisa ayaa beec ah ee isaga cayntiisii adig kugu soo wareegi mayso beecma ijaaratulcayn iyo ijaaratudimmay u kala baxdaa ijaaratlcayn waxaa weeyaan cayn taallo oo sartaan iga ijaar waa kaa ijaaray inaa ku manaafacaado bishi intaas ayb muddo lix bilood dhan cayn waayo wax la kala kiraysanaya manfacadii ujratu dimmana waxaa weeyaan ama ijaaratu dimma qofkan isaga waxaas inuu kuu sameeyo yaad marka ku kiraysanaysaa oo matalan ninkii baa waxaa leedahay maradan ii tol meeqa intaasaa iigu tole intii baad marka ku heshiinaysaan ijaaratu dimma wa isaga dimadiisa waxaa laga rabaa inuu maradaasoo tolan keeno ayb ijaaratulcayn marka iyo ijaaratu dimmay u kala baxda ijaaradu marka dhinaca marka laleeyahay beec bay ka shabahaysaa beeca waxay uga shabahaysaa waxa aada gadanayso waa manfaco manfacadaas la iibsanaya beec walidaalika wixii beeca ku bannaanaa in la kala kiraysto waa bannaan tahay meelo badan bay beeca ugu soo noqotaa halkan marka cuquudda ijaaraduna waxay ka mid tahay min alcuquudi allaazima cuquudda laasimka oon jaa-iska ahayn way oo labada qof hadday wax kala ijaartaan caqdiga ay ku kala kiraysteen waa laasim lagama bixi karo keliya wuxuu fasakhmi karaa haddii cayntii la kala kiraystayba meesha ay ka baxday baaba-do gurigii la kala ijaartay hadduu dumo caqdigii markaa waa fasakhma laakiin si kale oo anaa ka baxay iyo male laba nin hadday wax kala kiraysato sanad lacagta uu u hormariyo cayntii uu ka kiraystay ay baaqi tahay ma ka laaban kara ninkii wax kireeyey lacagtaadii hoo iga qabso gurigeyga igaga bax wax saxa ma noqonayso markaa leanna caqdi laasimaa lagu jiraa ilaa uu dhammaysto ninkaana saa iskale manfacada baabu isti'jaari rajuli saalix ninka wanaagsan ka ujra dalbidiisa yacni baabu bayaani baabu bayaani isti'jaari rajuli saalix ninka suuban ee wanaagsan ujro ama shaqo in laga dalbadaa xukunka ku soo arooray caddayntiisii uu baab yahay ama fadligeeda caddaynteeda arrintaas wa qowlillaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin axad aada ijaaro qaadato kan ugu fiicani waa alqawiyu midka xoogga leh ee shaqadii qaban karee shaqada karti u leh alamiinu ee haddana ammaano laho nin aamina ah la aamino wlkhaasinu khaasinkuna amiinun weeyaan walkhaasinu khaasinku alamiinu ee amiinka ah ayb waa kan amiinka wax lagu aaminay shaqada loo dhiiba waayo khaasinkii waman lam yastacmil iyo qofkan shaqaalo ka dhiganin man araadahu qofkii shaqada doonay marka waman lam yastacmil man araadahu waxay tahay nin shaqo ii dhiib ku yidhi ninka aan shaqo u dirsanin oo nin kale oo aan ku weydiisaninba inaad shaqadii u dirsato ayb taasuu uga hadlayaa tarjamadan qaala xadaanaa marka qisada hore marka ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin wuxuu ka keenay qisadii nebiyullaahi muusaa iyo ninkii yani addoonkii saalixa ahaa amase nebiyullaahi shucaybba dhex martay ayb oo gabadhii baa marka waxay tiri yaa aba tasta'jirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqo u dirso qof shaqa aada shaqaalo ka dhigata waxaa ugu fiican nin xoog leh oo ammaanana leh xooggiisu marka waxay ku aragtay ceelka sidau ugu shubay aamiinnimadiisa iyo aamiinnimadiisana wuxuu ku arkay markay aabbahayaa ku wacaya tiri araggiisa hoos uu laabayo marka gadaal iga soo socda uu yidhi idinka gadaal iga soo socda araggiina waa ka laabay meeshaasna ammaanadiisay u daliishatay marka labadaa marka shaqada asal u ah qofkii inuu shaqadii yaqaano karti iyo aqoon u leeyahay iyo in wax lagu aamini karo haddii marka uu yahay shaydaan aan waxba lagu aamini karin shaqadii laakiin uu aada u yaqaano hadda waxba shaqadaas in lain shaqaalo laga dhigtaa ma ah qof aan aamin ahayn hadduu aamin yahay laakiin shaqadiiba meel laga maro uunan aqooninna isagana shaqadii ma la sii kara ninkaas labadan inuu isku daro quwat alamaana iyo quwat alquwa alcilmiya labadaa inuu isku daro ayb qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaanu can abi burdata qaala akbaranii jaddii abuu burdata can abiihi abi muusa alashcariyi ahaa cabdullaahi bnu qays radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi alkhaasinu alamiinu furahayaha ama midka maqaasiin joogaha ah ee aaminka ah alladii midka weeyaan yu-addii gudanaya maa umira bihi wixii la amray aladii kaasoo yu-addii gudanaayo maa umira bihi wixii la amray dayibatan nafsuhu iyadoo nafsadiisu ay tahay mid fiican oo nafsadiisu ay jeceshahay axadu lmutasadiqiin dadka wax sadaqaystaa mid ka mida khaasinka marka imaamu lbukhaari wuxuu u keenay ninka khaasinka ah waa ajiir waa nin la kiraystay waa isaga laftirkiisa ninka bakhaarka loo dhiibay ama yacni maqaasiinka loo dhiibay waa nin la kiraystay oo ajiir ah kitaabulijaara marka saas u soo galaa ibnu bataal wuxuu yidhi innamaa adkhalahu fii hada albaab lianna man istu'jira calaa shayin fahuwa amiinun fiihi ninkii shaqo loo dirsado oo ebelow shaqadan ii qaban la yidhaahdo waa nin la aaminay walaysa calayhi fii shayin minhu damaanun in fasada watalifa ilaa in kaana dalika bitadyiicihi yani kitaabulijaara meesha uu khaasinka ka soo galaya waxay tahay wuxuu leeyahay ninka ujrada shaqada shaqaalaha laga dhigtay waa nin la aaminay sida ninka bakhaarhayahaba loo aaminay wixii isagu uu ku gabood falo ayuu damaanayaa marka wixii kale ma damaanayo sida nin wax lagu ammaanaystay wa ayb meelahaasu kasoo gelayaan marka waa la yidhi kirmaani isaga wuxuu yidhi dukhuulu lxadiidi fii baabi alijaarati lilishaarati ilaa ana khaasina maali lgayri kalajiiri lisaaxibi ilmaal wuxuu yidhi meesha xadiidkan uu tarjamada kasoo geli karaa waxa ay tahay ninkii yacni bakhaarhaye laga dhigto khaasin laga dhigto hoo niyow furahaygan hoo wixii aan kuu soo diro dadka kala siisii iyo la yidhaahdo waa nin markaa la kiraystay oo shaqo loo dirsaday uu la mid yahay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can qurata bni khaalidin qaala xadaanii xumayd bnu hilaal qaala xadaanaa abuu burdata ayb can abi muusa radia allaahu canhu qaal aqbaltu ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaan usoo jeestay wa macii rajulaani iyadoo laba nin ay ila jiraan min alashcariyiina ah qoladiisi isaga faqultu waxaan idhi maa calimtu ma ogeyn annahumaa yatlubaani alcamal inay shaqo raadinayaan faqaala waxa uu yidhi nebiga lan ow amase waxa uu yidhi laa nastacmilu shaqaalo ka dhigan mayno calaa camalinaa camalkeenna u dhiibi mayno man araadahu qof doonay xadiidka marka xadiidkan dambe meeshuu kasoo gelaya tarjamada waa iska waadix iyada waman lam yastacmil man araadahu ninku hadduu marka ku yidhaha warneen shaqaan rabaa shaqo isii shaqaduna ay tahay mas-uuliyad caama ay dhinac kasoo geli karto waxaa laga yaabaa marka sida wanaagsan inaan la siinin oo nin kale oo shaqadiina yaqaan ammaanana leh oo isagu aan doonin oo u ordin in la siiyaa fiican leanna ninkan shaqada u ordaayo wuxuu ugu ordayaa meesha ku jiro khiyaana looga cabsanaya labada ninna waxay ahayn laba nin oo ashcariyiin ah oo abuu muusa ay isku qolo ahaayeen nebigay u yimaadeen waa keenay oo markay u yimaadeen rasuulka ayay waxay dhaheen rasuul allow shaqo la sii meelahana aad dadka madaxda uga dhigtay aada u dhiibtay wax noogaga dhiib wixii ilaahay kuu dhiibay wax nooga dhiibay markaasuu rasuulka kor iyo hoos ka fiiriyey markaas waay markuu abuu muusa alashcari yidhi wallaahi yaa rasuula allahi maa adlacaanii calaa maa fii quluubihima ilaahan ku dhaartaye dadkaan aniga wax qalbigooda ku jira iima aynan sheegin ma ogeyn wuxuu is yidhi abuu muusa marka rasuulku amuu u maleeyaa inaad adiga la ogeyd hawshaan ood la qaban qaabisay rasuul allow aniga nimankaan wax qalbigooda ku jira ma ogeyn buu yidhi markaasuu nebigana wuxuu yidhi innaa laa nuwalli hada alamra axadan talabahu aw xarasa calayhi arrinkan annaga uma dhiibno nin dalbay iyo nin u dadaalay midna uma dhiibno nin kalaa loo dhiibaa meeshaa marka nebigu abuu muusa alashcari buuba u dhiibay marka shaqo orado yaman buu marka wuxuu uga dhigay mas-uul uga dhigay ayb abuu muusei aan su-aalaninaa loo dhiiba kuwii su-aashana waa loo diiday ayb meeshaasi marka wuxuu leeyahay qaala almuhallab lamaa kaana talabu alcamaalati daliilan cala alxirsi ayb ibtagaa an yaxtarisa min alxariisi فلذلka qاl slى الlه عlيه وaلي وsلم laa نstacmil عalى cmlina man araada maadaama camaalada iyo yani shaqada dalbitaankeeda daliil oo u yahay dadaal yaa layska ilaaliyay ninka u dadaalo ayb وظaahir الxadiiثi mancu tawliyati man yaxrisu calى الwilaayati xadiidka daahirkiisana waxaa laga qaadanayaa nin wilaayada ama madaxtinimada u ordo ama u dadaalo inaan la siinin madax laga dhigin ima calى sabiili التaxriimi aw اlkaraahati ama waa xaram ama waa karaaha wa ila taxriimi janaxa alqurdubiyu qurdubina wuxuu u iishay arrintaa inay xaaraam tahay waxaa laga yaabaa marka hadda shaqada hadda in lacag badan loo bixiyaba oo malaayiin lagu bixiyo si hadhow looga soo ceshto dadka hadda marka madaxtinimada u tartamo badanaa ganacsi camal ay ka dhigeene lacag badanay gelinayaan lacagtaas waxay uga soo baxaysaa marka dadkii waxoodi inuu xada marka hadhow la dhaco ilaa ninkaani intaasoo lacaga u bixin maayo mushaar in la siiyo keliya u bixin maayo ee intaasoo lacaga wax kalaa u weheliya mushaar keliya ma qaadanayo hantidan dhinaca laga boobayo inuu dhinac ka boobo ayuu ku dadaala sidaa darteedu marka nebiga isaga ilaaliya dadkaasoo kale in shaqo uu u dirsado baabu racyi alghanami calaa qaraariita ayb baabu racyi alghanami arigii raacitaankiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay calaa qaraariida lagu raaco gogo-yo oo danaaniir ah kiiraad marka waxaa weyn ama qaraariid waa diinaarkii oo la kala googooyey waa gobolgobol laga dhigay googo marka danaaniira lagu raaco qaala xadaanaa axmed ibnu muxamed almakiyu qala xadaanaa camr bnu yaxya can jaddihi can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa bacata allaahu ilaahay ma soo dirin nebiya nebi ilaa raca alghanama ari ayuu raacay faqaala asxaabuhu asxaabtiisu waxay yidhaahdeen wa anta adigana rasuul allow faqaala nacam buu yidhi haah kuntu arcaahaa waxaan ahaa inaan raacayey calaa qaraariida ayaan ku raacayay qaraariid googo gogo-yo yacnii lacaga aan diinaar hal diinaar dhammayn ayaan ku raacaya liahli makata reer maka ayaan ugu raacayay ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa arigii qofkii qowsaar noqdo ama ari raaco oo lacag ku qaato markaasi ama calaa neef ha uga qaato ama bil ha ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaanba mucaamalo ijaaro oo jaa-is oo bannaan inay tahay ambiyada ilaahay marka xikmada ka dambeysay in mid walba uu ari raaco waxay culimmadu yidhaahdeen arigu maanta dhan isku soo celcelin badanuu u baahan yahay iyo ka daba orod badan iyo sabar badanuu u baahan yahay marka qabla nubuwa intaan nebi laga dhigin baa sabar la baraayay ambiyada oo arigaas marka ninkii ku soo safray oo muddo maamulkiisa yaqaanay waxaa dhici karta dadkan iyaga iskuwadkoodu inuu isna u fududaado oo uu u safro sidaasay yidhaahdeen marka ayb ayb marka ujradaanna ujratu dimma waay ujratulcayn hadda maahane qofkan marka yacnii dimadiisa un la kiraysanaya inuu xoolaha xoolahaas ilaaliyo oo kaa baabu istijaari lmushrikiina cinda adaruurati baabu bayaani xukmi istijaari lmushrikiina mushrikiinta ama gaalada shaqo u dirsashadooda cinda daruurati xaaje markay keento agteeda daruurada agteeda marka cinda daruuru ku qayday haddaynan daruuro keenin maahan marka in loo dirsado daruurada waxay noqon kartaa qof muslim oo shaqadii qaba yaqaanoo joogo oo kale inaan iyaga loo dirin oo ninka muslimka la siiya shaqadaas haddii laakiin daruuro ay noqoto qof musliman hadda aan la haynin oo firaaqo oo aan la aan la haynin waxaa bannaan markaas in la kiraysto mushrikiinta oo ujro yani shaqaalo laga dhigto shaqo loo dirsado ayb shaqada loo dirsanaa laakiin waxaa shardi ah waa inaynan ahayn shaqo sirta muslimiinta faafitaankeeda aynan suurtoobi karin waxyaabihii marka aad u adag oo sir muslimiinta u noqon karo inaan laa ahlu dimana looma dirsan karo gaaladan ayagu xarbiyiintana looma dirsan karo iyada marka muslim in loo dirsano walidaalika cumar radi allaahu canhu ayaa abuu muusa alashcari waatii uu ku yidhi nin kaatib ahan kuu hayaayo yihi qoraa-aho si fiican wuxuu qori yaqaano markaasuu wuxuu yidhi i keenu yidhi markaasuu yidhi bannaankuu joogaa maxaa dhacay masaajidka usoo geli waayo gaal waayo nin nasraani ah markaasu cumar waxa uu yidhi aniga miyaa karaamaynayo yidhi ilaahay isagoo uu ihaaneeyey ilaahay baa hoos u dhigay aniga maa maamuusayuu yidhi maye ma jirto idan haddii aan sidaas yeelo wuxuu yidhi waxaan ka dhigtay uu yidhi saaxiib hoosaadaan ka dhigtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalan aayaddaas u akhriyey marka cumar radia allaahu canhu marka ninka kaatibka ah sekreteerka noqonaayo wax walba qoraayo ee warqadda amiirka ka baxaysa qoraayo amiirulmuminiinka tan soo gelaysa akhrinaayo ile sekreteerku shaqadaasuu qabtaa warqadaasna isagaa furo midda baxaysa isagaa isagaa diro howlahaasoo dhan dawaawiintiibuu joogaa maalihii arkiibiyada iyuu joogaa waxyaabo fara badanoo marka muslimiinta sir u ah ayuu ogaanayaa markaas midaasoo kale marka hadyiga saxaabada iyo ahlucilmiga iyo yacnii dadkii muslimiintoo fiicnaa hadyigoodu ma uunan ahayn inay shaqadaas u dirsadaan ee shaqada hadda laga hadlaa waxay tahay waa shaqo aan muslimiinta dhib ku ahayn ninkii u qaata marka shaqo kasta waaye waa waa qaldan yahay ta kale haddana marka la taliyo in laga dhigtaa maaha shaqada laga hadlaayo haddii la taliyo laga dhigto iyaga markaa yacni tala la geliyo waxay noqonaysaa marka xadiidna waa soo aroora laa tunaasixuuhum iyo daacad ha ka dhiganina iyo daacadnimo ha ka raadinina hala talaha weydiinina waxyaabahaas uu yidhi ilaa nin cadowgaaga tala fiican ku siin maaye annaga cadowgeennana ilaahay baa nooga aqoon badan oo ilaahay wuxuu leeyahy wallaahu aclamu biacdaa'ikum kun qof hadda hadday yidhaahdaan maalan cadow ma aha annaga og cadowtooyadaas waa horaa la laalay waa dhammaatay yani allihii abuurtay adigana ku abuuray wallaahu aclamu biacdaa'ikum weyaan ilaahay cadowgiinna isagaa idinka yaqaano oo idinka ma taqaanaan asaa idinka yaqaano saasuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ayb laakiin waxyaabaha marka diinta zamanba zamanka ka dambaysa shartaa badato ayb shartu marka waxyaabo badanay ku tusaysaa zamanba waxbaa iska socdo ayb zamankan marka waa waqti muslimiintu ay iyagu isnaceen dhexdooda oo mid walbaa midka kale oo ka jecel yahayba gaalka cinda daruura marka sidaasuu ka wataa ayb wuxuu yidhi hadihi tarjamatu mushciratun biana almusanifa yaraa biimtinaaci isti'jaari lmushriki xarbiyan kaana ow dimiyan imaamu lbukhaarina waxaa laga qaadanaya inuu arko mushrik inaan shaqo loo dirsanin gaal ama dimi ha aad ama xarbi ha ahaado ilaa cinda alixtiyaaji ilaa dalika marka loo baahda maaha ka tacaduri wujuudi muslimin yakfii fii dalika nin muslim oo shaqadaa qaban kara in la waaye maalan oo kale ayaa daruuradii ah waqad rawaa cabdirasaaq can ibni jurayj can ibni shihaab qaala lam yakun linabiy sal l slam cumaalun yacmaluuna biha nahlu khaybara wasamcihaa fadaca anabiyu sala allahu alayh ali wasalam yahuuda khaybar fadafacaha ilayh nebigu markuu yahuudda shaqaalaha ka dhigay oo beerihii khaybar u dhiibayna qof muslim oo ka kaafiya ma uunan helaynin marka shaqadaa qabtaal waxyaabahaasuu marka keen xadiid kalena wuxuu le innaa laa nastaciinu bimushrikin imaam muslima weriyey annaga mushrik ma kaalmaysanayno yiri nebigu sal l slam axaadiidtaas iyo marka la fiiriya marka iyo tarjamada imaamka iyo xukunkaas aan sheegaynaa ka soo baxaayo idaa lam yuujad haddaan la helin ahlulislaami haddaan la helin haddii la helaya ahlulislaam iyaga in loo diro wacaamala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga wuxuu shaqaalo ka dhigay yahuuda khaybar khaybar yahuuddoodii ayuu beerihii khaybar u dhiibay waxa ka soo baxana nus iyo nus looga dhigay ayb walidaalika markii dambe muslimku uu batay oo wax shaqadii qabtay iyo la helay waatii cumar uu meesha ka qixiyey ayaga ayb oo laga saarayba meesha in laga saaray qaala xadaanii ibraahimu bnu muusaa qaala akhbaranaa hishaamu can macmarin can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can caaishata radia allahu canha qisadii marka hijrada waxaa ku jirtay wasta'jara الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu shaqaalo ka dhigtay oo ijaaro qaatay iyo wa abuubakrin nebiga abuubakr rajulan nin min bani diil ree bani diil ah uma min bani cabdi bni cadiyin ah qoladaas ka sii ah haadiyan ayuu ka dhigtay ayb oo u ijaaro qaatay inuu yacni tusajidka khiriitan aadna weliba haadiyan xaal uu yahay dheh isagoo markaa toosinayo waddada ku toosinayo khiriitan isagoo markaa nin aad jidka u yaqaanana ah alkhiriitu almaahiru bilhidaayati waddada tusideeda ninka aadka u yaqaano qad kamasa yamiina xilfin wuxuu dhex geliyey dhaar gacanteed ayb fii aali lcaasi bni waa'il qoladaana yacni xilfi iyo bahwadaag la aha wa huwa calaa diini kufaari qurayshin gaaladii quraysh diintoodii ayuuna ku taagnaa oo ninka markaa mushrik buu ahaawa faaminaahu way aamineen marka fadafaca ilayhi waxay u dhiibeen raaxilatayhimaa labadii halaad oo ay inay raacaan rabeen ay ku baxsadaan oo ay dhankaa iyo madiino ku aadaan ay rabeen ayay u dhiibteen ayb ayb faaminaahu fadafaca ilayhi raaxilatayhimaa wawaa cadaahu wayna la ballameen qaara tawrin ayay kula ballameen qaaru sawr halkaas noogu keenay dhaheen bacda alaati layaalin saddex maalmood saddex habeen ka bacdi saddex habeen kadib meeshaa noogu imow noogu keen daabadan labadan daabad khalaas waa kaasa marka sidaasay ku kiraysteen halkan marka ma laga qaadanayaa marka muddadii oon la gaarin weli ujrada ma dhici kartaa qofka hadda matalan inuu yiraha bisha soo socotaan gurigan kaa ijaaday welina aan la joogin waxay leeyihin marka xadiidkan wuxuu tusayaa sidaas keliya maahayna ninkan kiraynta la kiraystay waxay ku saabsanayd inuu waddada tuso waddada tusideeda wax allaala wixii marka soo gelayana waa ku jireen gaadiidka markay u dhiibeenna ujrada waaba bilaabatay leanna gaadiidkii lagu bixi lahaa saddexdaas maalmood wax wax siiyo u baahan yaha biyo iyo baadba siiyo ninkan marka shaqowba ku jiraa saddexda maalmood xataa ee ujradu inay waqti dambe bilaabanayso ma aha fa ataahumaa biraaxilatayhimaa buu ula yimid labadoodii halaad ayuu u keenay sabiixata layaalin alaain saddex habeen subaxeed farta xalaa way rarteen marka waa guureen wandalaqa macahumaa waxaa la tegay caamir bnu fuhayrata iyo wadaliilu diiliyu iyo ninkii jidtusaha ahaa oo diiliga ahaa waa ninkaan hadda aan sheegayn mushriga ah fa akhada bihim wuxuu la qaaday asfala makata maka hoosteeda wahuwa dariiqu saaxil waana waddada xeebta ayuu la qaaday halkaasuu madiine kasoo geliyey xadiidka markii tarjamadu way isleeyihiino nebigu ninkaa mushriga ayuu shaqo u dirsaday oo kiraystay maadaama qof muslimoo shaqadaa qaban kara aan la haynin ile waxaa la rabaa nin ayagiina aynan ka didsanayn magaaladiina cabaar joogi karo iyagiina wax la qaba karo waa nin markaa quraysh un ka mida inuu ahaado wa ilaa nin allaala ninkii muslimo meelahan soc socdo haddii la arko inuu nebiga u socdaa la fahmaya waa la qabanaya laakiin ninkan isagu hadduu xaggaa iyo meel walba aado calaaqa inuu rasuulka lalahaa lama ogeyn inuu nebiga calaaqa lalahaa lama ogeyn sidaa darteed way ku dagmaayaan iyaga marka saasay marka ugu bannaanaatay bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdaan gaalka la adeegsanayo ama la kaalmaysana xataa waxaa shardi ah in uunan markaas yacnii cadaawad aad u cad oo bannaanka taallo mid lagu yaqaano inuusan ahayn oo cala alaqal yacnii qof uun ra'yigaas marka ra'yi xun oo aad u xun aan ka qabin muslimiinta dhexdooda nin ah hadday daruuro xataa timaada kaasaa la kaalmaysan kara oo ilaa mid cadaawadiisu iska caddahayo bannaanka taallo ma suurtagalma dadka qaar marka xadiidkan iyo kale laga yaaba inay u deliishadaan masaa'il yacnii ku tacalluqdo ciidan dhan oo gaala ah marka soo jiidkooda iyo keensashadooda iyo yaa laga yaabaa inay bannaan tahay inay xadiidkan u keenaan inkaan hal ninoo ay ka faka karaan waxa iyaga xataa haddii uu wax ku samay maago ninay iska celi karaan waxa waa hal nin laakiin dad dhan oo adiga xoog kuu ah oo adiga hub kuu ah oo adiga kaa awood badan oo yani waxaa markaasi kuu yeerinaya awaamirta kuu yeerinaya inaad tidhaahdid anaa kaalmaysanaya khalad waay iyagaa ku kaalmaysanaya adigoo kaalmaysanaya waxaan caalamulislaami hadda aan ku aragna badankiisa isticaana maahane waa icaano waa isticaano shuruuddeeda maba maba oofsaninba isticaanada nin laga xoog badan yaha la kaalmaystaayo haddii uu isku kaawaana bax aad dhihi karta nin adigii bax ku dhahayo haddaad iswaasho xaggaa kaalmadaas hagee joogtaan marka bacdi naas baa laga yaabaa marka ama nolosha inay la gasho ama yani fahamku inuu la galo ama qalad kale in markaa uu la galo waa dhici kartaa waxyaabahaas marka isticaanada culummada ogol xataa shuruuday ku xiraan shuruudana waxaa ka mida ninkan mafsadadiisa in laga badbaadi karo haddaan laga badbaadi karin mafsada mafsada kamada waxaa laga yaabaa tiisu inay ka darnaato midda laga baqayo ayb marka wuxuu yidhi faakada bihim asfala makata ayuu la qaaday huwa ariiqu saaxil waana ariiqaas marka xaggaas badda xaggeeda ku yaala ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi istijaaru lmuslimi alkaafira xadiidka waxaa laga qaadanaya ninka muslimkaa gaal inuu shaqo u dirsan karo kiraysan karo calaa hidaayati ariiq wadada inuu tuso idaa umina ilayhi haddii arrinkaa loo aamini karo waistijaaru litnayni waaxidan calaa camalin waaxid waxaa kaloo laga qaadanaa laba nin inay hal qof shaqo u wada dirsan karaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idasta'jara haddii uu ijaaro qaato ajiiran shaqaale liyacmala lahu si uu ugu shaqeeyo bacda alaaati ayaamin saddex beri ka bacdi yani nin shaqaale haddaad ijaaro qaadato saddex beri kadib inuu kuu shaqeeyo ow amase bacda shahrin bil kadib ow bacda sanatin ama sanad kadib jaaza waa bannaan yahay buu yidhi wahumaa calaa shardihimaa labadoodana shardigooday ku joogayaan alladii shardiga oo ishtarataahu ay shardisteen idaa jaaa alajalu waqtiga hadduu yimaado saddex maalin kadibbaad ii imaanaysaa shaqadaa iyo shaqadabaad ii qabanaysaa saxwa shuruudoodii baana marka ay ilaalinayaan shuruuddii ay ku wada heshiiyeen ayay ilaalinayaan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can cuqaylin qaala bnu shihaab faأhbaranii curwaة bnu zubayr ana caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiy sal ly slam qaalat waاsta'jara rasuulu lahi sal ly slam iyo waabuu bakrin rajula min bani diili haadiyan khiriitan isagoo ah mid wax tusaayo waddada aad ba u yaqaano wa huwa calaa diini kufaari quraysh quraysh gaaladooda diintooda ayuuna ku taagnaa ninkaasi fadafaca ilayhi raaxilatayhimaa bay u dhiibeen wawacdaahu waxay kula ballameen qaara hawrin godkaa hawr bacda alaati layaalin saddex habeen kadib faataahumaa waa u yimid biraaxilatayhimaa buu ula yimid subxa aaliin habeenka saddexaad subaxiisa bukhaari marka wuxuu tarjumtay waxay tahay qisada daahirkeeda tarjamadiisu waa iswaafaqaya waman qaala bibudlaani lijaarati idaa lam yashrac fi lcamali min xiini alijaarati huwa almuxtaaju ilaa daliil yacnii qofkii ujradii haddaanu camal guda gelin ujradu ma bannaano qofkii yidhaha deliil u baahan uu yidhi ee tarjamada iyo xadiidka bukhaari waa isdaboolaya ee ninka haddii ujro ijaaro laga qaato shaqaalo laga dhigto haddadaas inuu hore shaqo ka bilaabo haddii kale inaynan ansaxaynin qofka dhahayaa deliil laga rabaa buu yidhi ibnu xajar wqad qaala bnu lmunayir mutacaqiban calaa man ictarada cala albukhaariyi bidalika wuxuu yidhi ina alkhidmata almaqsuudata bilijaarati almadkuurati kaanat cala adalaalati cala alariiqi min gayri ziyaadatin calaa dalik ujrada iyo khidmada nimankan loo dirsaday waxay tahay inay jidka tusaan walaa shaka annahaa ta'aharat jid tusidana shaki male waa soo daahday oo saddex maalmood iyo wixii ka dambeeyaa jidkii la tusay nebiga abubakr qultu markaa wuxuu yidhi wayuayiduhu ana aladii kaana yarcaa rawaaxilahumaa caamiru bnu fuhayrata ana aladii kaana yarcaa rawaaxilahumaa caamir bnu fuhayra yuu ahaa ayb la daliil ninka daliilkaa ma ah jidka tusaaye wa qaala bnu lmunayir laysa fii hada alxadiidi tasriixun bihada alxukmi laa ibaatan walaa nafyan wqad yuxtamalu fi lmuddati alqasiirati waqad yuxtamalu fi lmuddati alqasiirati linuduuri algarari fiiha maa laa yuxtamalu fi lmuddati awiila wuxuu leeyahy isagu muddada hadday xataa sidaas tahay muddada yartaa oo kale dhib male waa layska ixtimaali karaa gararkana way ka fog tahay waana madhabka maalig qisada waxaa laga istimbaaday jawaasu ijaarati اdaari muddatan macluumatan qabla majii'i awali اlmudda xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa guri in la kala kiraysan karo muddo mucayana iyadoon muddadii weli la gaarin maalan bishii shan iyo tobanay maraysa markaasaad waxaad leedahay bisha dambe koowdeeda ilaa soddonkeeda ayaan bakhaarkan ama meeshan kaa kiraysta aniga waa bannaantay hadday ku heshiiyaan wakhtigii la gaaro muddadii markay bilaabataa ninkan manfacadu u bilaabmee markay dhammaatana waa ka dhammaanaysaa lacagtiina saasay ku kala qaadanayaan taasaa xadiidka laga fahmayaa buu yidhi wa huwa mabniyun calaa sixati alasli fayulxaqu bihi alfarq ayb asalkii marka oo xadiidkan ah in masaladaa laga fahmay ku xiran tahay wararkaasna waa laga sheeg sheegay inay ku jiraan laakiin taasaa daliil baabu lajiiri fi lgaswi baabu bayaani xukmi alajiiri ajiirkii xukunkiisa caddayntiisii buu baabiyay fi lgaswi duulaanka dhexdiisa yacnii jihaadka marka lagu jiro qof ma la kiraysan karaa kiradan hadda la sheegayaa ma ahan sideedaba qof muslim ah jihaadka looma kiraysan karo oo meeshan aniga ka bixilaaniyo orod bax adiga lacaanku siinaya kaasna waa yahay uu yidhaah suurtagal maaha leanna jihaadku waa cibaado cibaadana ninkan ujro kuma qaadan karo sida ninkan looga rabaa kana looga rabo ayb laakiin meeshan isaga wuxuu u keenay waxay tahay ninkiioo niyadiisu ay tahay inuu cibaadadan guto oo uu jihaadka aado haddana jihaadka intii lagu jiray nin inta shaqo u qabto lacag ma uga qaadan karaa taas waxba ma dhibaysa dhib male taasuu rabaa marka inuu tarjamo ka dhigo qala xadaanii yacquub bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya qaala akhbarana bnu jurayjin qaala akhbaranii caطaa can safwaana bni yacla can yacla bni umayata radia allahu canhu qaal gasowtu maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalama nebiga maciisa ayaan duulay jeysh alcusrati ciidankii yanii tabuug aaday jeysh alcusra dagaalkii tabuuga waxaa la dhihi jiray yani alcusra fakaana wuxuu ahaa min awhaqi acmaalii fii nafsii ayb marka yacla bnu umaya wuxuu leeyahay waxaan ahaa nebigan la duulay jeysh alcusrati ayaan nebiga maciise duulay fakaana wuxuu ahaa min awhaqi acmaalii acmaashayda tan loogu yacni kalsooni badan yahay fii nafsii nafsadeyda yani wuxuu leeyahy jihaadkaas aan duulayna waa midda aan ugu kalsooni badanahay acmaashayda nafsadeyda waa waxaan ku xisaabtamayou ka wadaa ajrigiisa ajrigiisa fa kaana lii ajiirun saasoo ay tahay marka waxaan lahaa buu leeyahay nin ajiir ah shaqaale ayaan ila socday faqaatala insaanan nin bou la dagaalamay facada axaduhumaa midkood wuxuu qaniinay isbaca saaxibihi ajiir ayaan lahaa qof bou la dagaalay midkood ayaa wuxuu qaniinay midka kale fartiisa fantasaca waa ka dhufsada waa ka siibtay isbacahu fartiisa ayuu ka dhuftay fa andara wuxuu tuuray haniyatahu foolkiisii ishaa iligaa hore ayuu riday fa saqadad way dhacday faindalaqa ila nabiy sal l slam nebigu u tegey uu xaggiisa aaday fa ahdara haniyatahu nebiga ninkaa iligiisa wax kasoo qaad midaan lahayn ayuu ka dhigay wax aad ninkan ku leedahay malagu wa qaala wuxuuna yidhi afa yadacu ma ka tegayaa isbacahu fartiisa fii fiika afkaaga xaal ay ku dhex jirto taqdamuhaa aada calalinaysa marka seertaagu yii ninka fartiisa ma ma afkaaga isaga jiraysaa makuu daynayaa yii waa ka baxsanayaa maaha marka ninkaa nin isdifaacayo ahay adig adaa gacanti afkaaga gacantiisa geliyaqaala axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi kamaa yaqdamu lfaxlu taqdamuhaa aada markaasi cale aada afka ilkaha hore aada ku qabsanaysid sida ratigu oo ugu qabsado afkiisa ilkihiisa oo ugu qabsado waxa uu cunayo waxalushaahidka marka waxay tahay fa kaana lii ajiiru qaswadii iyo duulaankii dhexdiisii baa lagu jiraa ninkanna ajiir ayuu lahaa nin shaqaalo u aho howlaha yaryar ka qabto u qabto ayuu lahaa nebigana waa u taqriiriyey taa marka waxay kutusaysaa alajiiru fi lqaswi waa bannaanta laakiin hadda maaha ogow mas'aladani maaha orodoo bax jihaadka wakiil iiga ahaa adiga ama lacagaan ku siinayaa meeshaas io aad annagoo iska jooga taas iyada maya oo taas waxay la mid noqon kartaa ii tuko lacagaan ku siiya oo kale qofkan marka ma ku qaadan karo ama isagii laftirkiisii ayaanba yacni isagii laftirkiisii baan ku qaadan karin shay qurba ah oo ilaahay loogu dhowaado oo isagiiba laga rabo inuu haddana wax ku qaato ma suurtoobaysa laakiin isagoo niyad san ku tegey haddana waa ka dhex shaqaysa karaa meeshaas ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida sta'jara hadduu ijaaro qaato qaala bnu jurayj xadaanii cabdullahi bn abi muleyka can jaddihi bimili hadihi sifa ana rajula nin cadda yadda rajulin nin gacantii ayuu qaniinay faandara aniyatahu foolkiisa ama iligiisa hore ayuu tuuray faahdarahaa nebiga waa hadru yeelay faahdarahaa abuu bakrin radi allahu canhu abuu bakr waa hadru yeelay waqtiga abuu bakr inay dhacda tan marka qofka isagoo isdifaacayo wixii uu qof ku sameeyo ee xadgudubna markaas aan ahayn laa damaana calayhi wax damaanoo laga rabo male laa diyo walaa laa qisaas walaa diyo walaa soon xitaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ida sta'jara hadduu shaqaale ka dhigto ajiiran shaqaale fa bayana lahu ou u caddeeyo alajala waqtigii ou u caddeeyo ida istajara ajiiran ayaa ay dhigan man istajara ajiiran maya ima dhigna waa soo dhaca inuu kala hormarinabaabun laba baab u kala dhigay baabun ida sta'jara ajiiran hadduu kiraysto nin shaqaalaha uu samaysto fabayana lahu ljala waqtigii uu u caddeeyo walam yubayin ilcamala camalkana aanu caddaynin waqtigii bay ku heshiiyeen laakiin shaqadii laguma heshiiye ayb liqowlihi ilaahay qowlkiisa inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni inii uriidu anigu waxaan rabaa an unkixaka inaan kugu nikaaxo ixda bnataya haatayni labadaydan gabdhood middood ilaa qowlihi laga gaaro wallaahu calaa maa naquulu wakiil wuxuu ka wadaa ninkii muddadiiba hadda halkan caqdigan lagu sheegay ayb oo sideed sano inuu u shaqeeyo calaa anta ajuranii amaaniya xijaj fa in atmamta cashran famin cindik muddadii waa la sheelay shaqaduu qabanaayo lama sheegi aayadaanu marka keenay ya'juru fulaanan yucdiihi wuxuu siinayaa ajran mushqaayad ama ujruu siinaya wa minhu fi tacziyati waxaa isaga xaggiisuu ka ahaaday tacziyada midda waxa lays dhaho aajaraka allaahu ilaahay ajri ha ku siiyo meeshan marka tarjamadan waxaa ka muuqato marka shaqo aan la cayinin muddo la cayinay ayb meeshaas marka waxaa la dhihi karaa shaqada waa laysla ogaa shaqada tacyiinkeeduma waxay u baahan tahay in afka laga sheego mase haddaan afka laga sheeginoo meeshiiba ay taallaba shaqadii layska ogyahay iyadu marka ma degi kartaa sheegitaankii booskiisa ma la dejin karaa wixii haddiiba meesha ay yaallaanba loo jeedan iska degi kartaa taasoo kale u jeeda wayaxtamilu an yakuuna almusanifu ashaara ilaa xadi waxau leeyahay qaala almuhallab laysa fi laayati daliilun calaa jahaalati alcamali fi lijaarati lianna dalika kaana macluuman baynahum wainamaa xudifa dikruhu lilcilmi bihi waa laysla ogaaban oo markuu ceelkii u shubay oo xoolihii u waraabiyey waatay tiri yaa aba tastajirhu shaqadoo qaba rabaa maxay tahay marka waa middaas xoolaha inuu la jiro oo waraabiyo wax kale maba ah meeshii kuta marka waxaa looga aamusay lilcilmi bihi ee maahan yacni shaqo aan la aqoonin oo jahaalaba ay ku sugan tahay ujro kuma ansaxaysa wainamaa araada wuxuusa doonay ana atansiisa cala alcamali bilafdi laysa mashruutan bukhaari marka ujeedkiis waxay tahay in afka laga sheego laga nasgareeya shardi ma ah hadday meesha yaallaan waa kaas maalan waana isaga dhaqmaanba dadka hadda waqtigan oo ninku waxaa weeyaan haddii uu yimaado badar soo qaato galley makiinadda cajiinka iyo ninka shiidana oo u tago lacagtiina marka uu meesha saaro muxuu rabaa ninkaas badarkan in la shiida la in la sheego marka yani waan ku ijaa waa ku ijaartay inaad badarkan ii shiidaan kugu ijaartay in la dhaha shardi maaha tansiisku marka inaanu shardi ahayn ayuu u jeedaa baabun ida sta'jara ajiiran haddii uu ijaaro shaqaale ou samaysto calaa an yuqiima inuu u toosiyo xaa'idan derbi derbiga oo yuriidu rabo an yanqada inuu dhaco jaaza waa bannaan tahay derbi qofkii ka dumi rabo inuu qof yidhaahdo war derbigaan ii toosi waa u kiraysan kara qaala xadaanii ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf ana bna jurayjin akhbarahum qaal akhbaranii yacla bnu muslim wa camru bnu diinaar can saciid bni jubayr yziidu axaduhumaa midkood uu ka siyaadinayo xadiidka calaa saaxibihi saaxibkiisa wagayruhumaa iyo labadaa keyrkoodba qaala waxa uu yidhi qad samictuhu yuxadiu can saciidin qaal isagoo saciid ibnu jubayr ka sheegayaan maqlay qaala saciid uu yidhi qaala libnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi radia allaahu canhumaa xadaanii ubay bnu kacbin qaal qaala rasuulu lahi sal l salam fanalaqnaa waan tagnay fanalaqaa way tageen fawajadaa waxay heleen jidaaran gidaar yuriidu ku dhowaaday ama rabo an yanqada inuu dhaco yani derbi dumi rabo qaala saciidun saciid waxa uu yidhi biyadihi gacantiisu haakadaa sidaan ku yidhi gacantii buu ku toosiyey wa rafaca yadahu gacantiisii buu kor yeelay fastaqaama waa toosiyey qaala yaclaa xasibtu saciidan qaala famasaxahu biyadihi gacantiisuu ku masaxay fastaqaama waa toosay gidaarka markaasaa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta calayhi ajran haddaad dooni lahayd ujiraa ku qaadan lahayd shaqadan aad nimankan u qabatay lacagaa uga qaadan lahayd qaala saciidun saciid waxau yidhi ajrun na'kuluhu waxaan ka qaadan lahayn wax aan cunno ujiraan ka qaadan lahayn aan ku gadanno waxaan cunno oo qisada waxay ahayd dadkaani way soo martiyeen nebiyullaahi muusa iyo khadir markaasay yidhaahdeen nasiiya martisooray weydiisteen waa diideen fa abow an yudayifuuhumaa fawajadaa fiiha jidaaran yuriidu an yanqada fa aqaamahu qaala low shi'ta latakhadta calayhi ajra marka waa in lagu qaadan karaa inay bannaan tahay sharcigii horena saasuu ahaa keennana marka ma uunan diidin nebiguna marka waa ka qiseeyey oo wuxuu yidhi inamaa yatimu listidlaalu bihadihi اlqisa ida qulnaa ina sharca man qablana sharcun lana liqowli muusa low shiئta latakhadta calayhi ajra ay low tashaaradta calىa camalihi biujrati mucayanati lanafacnaa dalik qaala bnu lmunayir waqasd اlbukhaariyi an alijaarata tudbatu bitacayuni alcamali kamaa tudbatu bitacayuni alajal ibnulmunayir isaga wuxuu le qasadka bukhaari waxay tahay ijaaradu waxaa lagu dabdiyaa camal caynoobay sida wakhtigeedaba loo cayino ayaa camalkeedana in la cayino ay tahay ayb oo waa maxay marka midaani derbigan jabi raba toosi shaqadii waa la cayino wakhtigaasna ku toosi ayb waxyaabaha marka de ujradu marka marna waa manfaco la gadanayo marna waxaad gadanaysaa ninkan aqoontiisii iyo waxaad gadanaysaa yani iyo xirfadda uu yaqaano manfacadaad ka intifaacanaysaa bedelkeeda lacagaad siinaysa marna guri dhisan oo cayn maal uu leeyahay baad ka kiraysanaysaa labadaas mar midkaas dambaa marka fuqahadii hore waxay leeyihiin marka manfaco muxaqaqa inay tahay midka dambe kan dambe manfacada muxaqiqa marka maalan waxay tusaale usoo qaadanayaan nin haddii yani alaab suuqa iyo waxaas lagu gadaayo nin dalaala hal kelmado uu sheego kale waxba kuma qaadanaya leeyi kelimo uu yidhi waxba maku qaada hal kelmadoo kale manfaco male hal kelmaday leeyihin waxaan marka manfaco inay leeyihiin iyo inayna lahayn curfiga lagu feeriyo aqooyinka qofku marka haddii uu yidhaahdo isaga duusa matalan waxba aqoonin baabuuruu wataa waa ka hallaabay meel laga mara ma yaqaano nin garaashadaha firsamo farsamadii yaqaano u tegay markaasuu yidhi nin waxaan ii samey haye meeqaad bixinaysaa intaasoo boqoloo dollar ha dhiibaysa haye waaye ninkii marka meel yaruu saas uga taabtay bis baabuurkiina sidaasuu ku toosay waa mudana lacagtiisa waxaa laga yaabaa ninkan waqti dheer waxaan soo baranaya oo usoo rafaaday batankan meeshaan laga riixaayo aqoonay kartaa laftirkeeda intaasoo sano marka soo waxaynayo marka waa ujradii marka in loo fiiriyo yacnii kelimatu bayaac nin waxgadaya kelmad sheegay oo kale samsara iyo ijro lacag wax lagu siiya maahan iyo waxaa haday leeyihin badeecadan meel laga mara haddaadan aqoonin suuqa la geylahay aadan aqoonin ninku dhib yar ha u mara ama dhib badan ha u mara wixii haddaad ku heshiiseen inuu kuu gado oo gaday wixiisi waa kugu leeyahay waxaas waa yar yihiin iyo waa badan yihiin iyo haddaa hadday yar yihiin adiga maa samaysati waxyaabo badan oo marka saasoo kalea jiri kara ayb marka wuxuu yidhi xadiidku marka markaasu wuxuu noqon lahaa qasadka bukhaarina sidaas weeyaan buu yidhi ibnulmunayir baabu lijaarati ilaa nisfi nahaar ijaaradii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay ilaa nisfi nahaari maalinta nuskeed lakala la ijaarto shaqaalihii yacni maalinta ilaa nus ilaa lix saac aada ii shaqaynaysaa waa bannaanta shaqadaan qabo ilaa iyo maalintii ay kala bar noqoto lix saac oo kale qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abu ayub alwaashixiyu ayb qaala xadaanaa xamaadun can ayuuba xamaadku waa xamaad ibnu zayd can ayuuba can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal mahalukum wa mahalu ahli lkitaabayni idinka tusaalihiinna iyo ahlu kitaabka tusaalahoodu ka mahali rajulin nin oo kala waa ista'jara ujara'a shaqaala samaystay fa qaala yidhi man yacmalu lii yaa ii samaynayo ii shaqaynayo min qudwata aroortii laga bilaabo ilaa nisfi nahaari ilaa maalinta barkii calaa qiraadin iigu shaqeeya hal qiraad fa camilat ilyahuudu baa shaqaysay uma qaala man yacmalu lii yaa ii shaqaynayo min nisfi nahaari ilaa salaati alcasri calaa qiraadin lix sac laga bilaabo yani maalinta barkeed ilaa i casr hal qiyaam facamilat inasaara ayaa shaqaysay uma qaala wuxuu yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqaynaya min alcasri laga bilaabo ilaa an taqiiba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo calaa qiraatayni iigu shaqaynay labo fa antum hum idinka weeyaan kuwaasina shaqo ka yarna waa qabateen waqti qabowna waa shaqayseen lacag ka badanna waa qaadateen ummatu maxamed marka ummadihiina waa ka dambeeyaan wayna ka ajir badan yihiin faqadibat ilyahuudu yahuud way carootay wanasaara iyo nasaara faqaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaa annaga noo sugnaadayo akara an akharu camalan kuwa badan aan nahay xagga camalka wa aqalu caqaa'an xagga siismadana aan u yarnahay qaala hal naqastukum min xaqikum markaasuu wuxuu yidhi xaqii aan idinku aan idin dheeri waa idin siinayaa ma idinka nuqsaamiyey qaaluu laa maya bay dhaheen qaala fadalika fadlii uutiihi man ashaa waa fadligeyguu yidhi kaas ciddaan doonaan siinaya xaqiinna ma idinka maqan yahay maya bis bukhaari marka waxaa la yidhi meeshan wuxuu ka wataa ihbaatu sixati alijaarati biajrin macluum ilaa ajalin macluum min jihati ana shaarica daraba almatala bidalika walow laljawaazu ma aqra yani meeshaan marka meesha laga deliishanaya waxay tahay nebigu tusaale ayuu ka bixiyey tusaalihiina rasuulku ma sheegaayo shay aan bannaanayn tusaal shay aan bannaanayn tusaale uga soo qaadanayo rasuulku marka maadaama uu tusaale usoo qaatay waa inay bannaan tahay marka haddii ujraduna macluum tahay waqtiguna macluum yahay shaqaduna ay macluum tahay waa bannaan tahay ee hal maalin in la buuxiyaa shardi ma ah saacada la ijaaro karaa ويxtml an ykuna اlغرض min kuli dalika ayb إhbaata jawaaزi الاstئjaari لqطcaة min النahaar إida kanat mucayanaة dafca لتwahmi man ytwahmu أna أqل الmacluumi an yakuna ywma kaamila diidaya bukhaari dadka qaarkood inay ismoodsiiyaan inta ugu yar ee wax lagu dabdin kara maalin kaamila waay inay isdhahaan shardi maa maalin kaamila inay maalintii saacad ka midoo laysla yaqaana hadday jirto waa la kale waa bannaanta ayb baabu اlijaaraةi ilى salaaةi اlcasri qaala xadaثna ismaaciil bnu abi uways qaala xadaثanii maliku can cabdillaahi bni dinaar mowla cabdillaahi bni cumar can cabdillaahi bni cumara bni اlkhaطaab radia allahu canhuma ana rasuula اlahi sal l slama qaal inamaa mahalukum tusaalihiinna walyahuudu wanasaara yahuud iyo nasaara tusaalaheeda ka rajulin nin oo kale weeyaan istacmala cummaalan shaqaale shaqaalo ka dhigtay fa qaala yidhi man yacmalu lii ilaa nisfi nahaari calaa qiraatin qiraatin ayb yaa shaqaynayo ii shaqaynayo maalin gelinke niskeed qiraad qiraad iigu shaqeeyo fa camilat ilyahuudu yahuudi baa shaqaysa calaa qiraadin qiraad uma camilat inasaara calaa qiraadin qiraad uma antum idinku aladiina kuwii baatihiin tacmaluuna min salaati alcasri baadayaad shaqaynaysaan laga bilaabo ilaa maqaaribi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda calaa qiraadayni qiraadayni baad ku shaqaynaysaan faqadibat ilyahuudu waannasaara wa qaaluu naxnu akharu camalan wa aqalu caqaa'an qaala hal dalamtukum ma idin dulmiye min xaqikum shay-an miyaan idinka dulmiye qaaluu laa bay dhaheen maya qaala fadalika fadlii uutiihi man ashaa baabu ismi man manaca ajra alajiiri qofkii manciyo ujrada shaqaalaha ninkii uu ijaartay ujradiisii qofka manciyaa dembigiisa cadayntiisiibu u baabyahay ninbuu shaqo u dhiibtay markaasaa wixii shaqadii waa ka soo baxay ninkii ujradiibuunan siinin wixii uu qaadan lahaa mushaarkii iyo wixii ayaanu siinin ninkaa dembigiisa qaala xadaanaa yuusuf ibnu muxamed qaala xadaanii yaxya bnu sulaym can ismaaciila bni umayata can saciid bni abi saciidin can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaal qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi alaaatun saddex ana anigu khasmuhum ayaan ahay kan la doodayo yowma alqiyaamati rajulun nin actaa bii aniga isiiyey yani waxbuu bixiyey aniga sababtay magacayga dhaar uma qadara kadibna dhakray ballan buu qof siiyey ilaahay magaciisay ku kala galeen markaasuu khiyaamay warajulun baaca xuran iyo nin xor gaday fa akala tamanahu lacagtiisii cunay warajulun iyo nin ista'jara ajiiran shaqaalo qaatay samaystay fastawfaa minhu ka oofsaday shaqadii walam yucdihi ajrahu ujradiisiina aan saynin ninkii u ka oofsaday ayb meeshaa marka dembi weyn bay leedahay berri igu soo noqo iyo berri dambe igu soo noqo iyo in la dhahamo bacd alaahaar waxay tilmaamayaan ama bacd alaxaadiid nebiga laga wariyey acdu lajiira xaqahu qabla an yajifa caraqu ninka ajiirkaa siiya xaqiisa dhididkiisa intounan qalalin ismee uu saara meesha ayb dadka qaarkood marka baahida dadkay ka faa'iidaystaan oo dhiig miirato shaqada matalan shaqaalihii maanta shaqo ma hayo ninkii maanta shaqo ma haysto markaasuu wuxuu leeyahay nakaan shaqan ku siinayaa shaqadii markii loo soo qabto isagiina hadda qof oo wuu dhihi lahaa lacagteyda maanta ilaa ilaa isii iyo laakiin de wuxuu isleeyahay war wax la-aan intaad joogi lahayd ninkan iska raac maalinkii wixiisii uu ku siiyo ka qaado markaasaa laga yaabaa inuu markaa wixii shaqadii markuu oofsado kabacdi inuu ku ciyaaraba qofka maalin walba uu yidhaahdo berri kaalay berri dambe imaam berri dambe imaam markii dambena hadhow leeraa labada ninaa la heshiisiinaya nin waxaad wax ka tag ninkaan waa u jeedaayo ayaa la leeyahay horta sideedaba adiga shartaada in darteed lagaaga cabsado ama sharta kugu jirta darteed wax lagugu daayo xalaal kuuma noqonayso ogow bani aadamka dadka maanta jira yacni waa yaabaysa shartooda unbaa lagu ayaa wax looga tagaa markaasuu ninkii wuxuu leeyahy war wax lee isii waayahay waa kaa tegaan ayo intaan qaado hor ninkaas hadda dulmigoo ku jiraa ogowha qiyaamaha ninkaa dhididkiisa waa loo haystaa rafaad badana marka nin kale waxaa laga yaabaa inuu dadii wax soo qoro iyagii wax ku qoro waxuun ujradii dhib badanaa ka taagan siyaabo badanay uga taagan tahay dhib dadkan hay-adaha u shaqeeyo iyo dadkan yacnii meelaha dowladda iyo ujradoodu maba ahanba laalaab kamaba baxdaba laalaab iyo rafaad unbay ku jirtaa wixii loogu talagalay shaqaalihii si la yidhi ma siinaayo ninkan maalan ama hay-addii ama dowladdii waxaa laga yaabaa inay ninkan kula heshiisay inay shaqaalaha siisay intaas laba boqoloo dollar ama boqol dollar bishii waxay ahaataba kii loogu soo dhiibay waa qashqashaadaya haddaynan dan iigu jirin ma ku siinayo u leeya aniga boqol iyo konton marabtaa konton anaa iska leh haye iska qaado u leeya boqol iyo kontonkii uun isii marka hay-adaas marka ay warkaas uu la socdo xalaalkuuma ahni ugu baabu lijaarati min alcasri ila alleyl ijaaradii xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay min alcasri laga bilaabay ila leyli ilaa habeenkii habeenku marka intou ka bilowdaan gobolku marka qaala xadaanaa maxamed bnu lcalaa wahuwa abuu kurayb qaala xadaanaa abuu usaama can buraidi can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wslam qaal mahalu اlmuslimiina wاlyahuudi wالnasaara kamahali rajulin ista'jara qowma nin qolo kiraystay yacmaluuna lahu camalan ayay u qabanayaan yowma ila alleyli maalin ilaa habeen calaa ajrin macluum ujro macluum korkeeda facamiluu lahu way u shaqeeyeen nisfa nahaari faqaaluu laa xaajata lanaa ilaa ajrika shqaayadaadii iyo kii wixii aad lacagta aadna siilayd ma rabno alladii sharadta lanaa aada noo shardisay wamaa camilnaa baatilun wixii aan shaqaynaynayna waxba kuma rabno waa iska tegayna faqaala lahum laa tafcaluu war sidaa ha yeelina buu yidhi akmiluu baqiyata camalikum camalkiina inta ka dhiman dhammaystira wakhuduu ajrakum kaamilan ajrigiinoo dhammaystiranna qaata marka wakhuduu ajrakum kaamilan waxaa laga qaadan karaa ninku hadduu shaqo kuu qabtay shaqadii uunan dhammaystirin la ujradiisee la yeelayaa alujratu tataqadaru biqadri lcamal ujradii waxaa la qaabilsiinayaa camalkii inta ka maqanaa laga jarayaa inta kalena waa la siinaa hadaad matalan baabuur kiraysatay marka inuu ugeeyo ay ballantu ahayd boqol kunoo shilin uu kaa qaaday meelahan afgooye markuu maray uu ku geey waayey markaas dadkii uu daadiyey muxuu yeelana marka adina iska dhaqaaqda miyaana maya waxaa la qadaraa marka intaas marka xamar ilaa afgooye meeqa waay boqolkii meeqay ka tahay intay ka tahay siin ninkaan birki dhaco xaqii marka beri baad ka noqona laakiin haddaad tidhaahdid aniga niyow meesha aan rabi ima geynin macsalaama waa kaa tegi hadhowna baabuur kaleo afgooye aad uga dhacdo sagaashan kun iyo wax lamida ah ku raac ama haddaad doonto haba ku raacine ninkan ujradiisa waa in loogu qadaraa intii meesha uu ku geeyey ya meeshan kubina maxay tahay waxaas wax la fahmi kara qofkan haddii meel wax looga kiraysa isagoo inu meeshaas gaarsiiyo haddii uunan gaarsiinin alujratu tataqadar ninkii xalaal inuu meerta rabo waa saas inuu yeelo ninkii kaloo afgooya ku daadi doonana inuusan ku daadininba ayb marka wuxuu yidhi ayb ayb wakhuduu ajrakum kaamilan fa abow way diideen watarakuu waa ka tageen wasta'jara aakhariina kuwo kaloo kiraystay bacdahum gadaashood faqaala waxau yidhi akmiluu baqiyata yowmikum maalinta inta ka hartay dhammaystira haadaa kan walakum aladii sharadtuu waxaadna leedihiin wixii aan u shardiyey lahum iyaga min alajri oo ujraa facamiluu way shaqeeyeen xataa idaa kaana fii xiini salaati alcasri markay ahayd qaaluu waxay yidhaahdeen laka maa camilnaa wixii aan shaqaynay qaado ada iskale laka maa laka qaaluu waxay yidhaahdeen laka maa camilnaa ayaad leedahay wixii aan shaqaynay ya ha laka maa camilnaa waxaan samaynay ayaa kuu sugnaaday maa camilnaa waxaan samaynay baatilun baatil weeyaan ujradiina laka aday kuu sugnaatay iska qaado walaka alajru ajrigiibaa kuu ayaad leedahay aladii jacalta lanaa fiihi aada noo yeeshay faqaala lahum akmiluu baqiyata camalikum camalkiina inta ka hartay qabta dhammaystira fa inamaa baqiya wixii haray min annahaari maalinka ka haray fa inamaa baqiya waxaa haray min annahaari maalinka xaggiisa ka haray shay-un yasiiru wax yar waaye faaba wey diideen fasta'jara qowman ayuu ijaaro qaatay haddana oo shaqaalo ka dhigtay an yacmaluu lahu inay u qabtaan baqiyata yowmihim maalinkooda inta haray facamiluu baqiyata yowmihim bay shaqeeyeen xataa qaabat ishamsu wastakmaluu waxay dhammaystirteen ajra alfariiqayni kiilayhima labadii qolaba ujradoodii iyagaa isku qaatay kuwa iyagaa ka tegay fadalika mataluhum wamataluu maa qabiluu min hada alnuur kaasi waa tusaalahoodii iyo wixii ay aqbaleen tusaalihiisa oo min hada anuuri ah waxyigaan iyo iftiinka ayb wuxuu leeyahay wafii hada alxadiidi wafi lxadiidi tafdiilu hadihi اlumma wa tawfiiru ajriha maca qilati camaliha ummaddan fadligeeda ajrigeedu inuu weyn yahay isagoo weliba shaqadeedu ay yar tahay wa fiihi jawaazu istidaamati salaati alcasri ilaa an taqiiba shamsu salaada casri waqtigeedu ilaa qoraxda ay ka dhacdo inuu soconaayo fa inamaa baqiya min annahaari shay-un yasiirtaas ishaaratun ilaa qisari mudati اlmuslimiina binisbati ilaa muddati gayrihim haa meeshaana fii qowlihi aw sidaa yidhina saani dilin wa fiihi ishaaraة ilaa ana alcamala min aلطawaa'ifi kaana musaawiyan fi اlmiqdaar baabun ay hada kani baabun baab weyaan man istajara qofkii shaqaalo ka dhigto ajiiran shaqaalo samaysto fataraka ajrahu ujradiisii ka tegey facamila fiihi lmustajiru ninkii shaqaalaha samaystay ee ijaarada shaqaalaha yeeshay oo markaa uu ku shaqeeyey ujradii fazaada uu ziyaaday marka ujradii ay badatay ow man camila ama qofkii shaqeeyey fii maali gayrihi geyrkii maal uu leeyahay uu ku shaqeeyey fastafdala markaasuu faa'iido soo helay qaala xadaanaa abulyamaan qaala akbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala xadaanii salim bnu cabdillaahi ana cabdallaahi bna cumara radia allaahu canhumaa qaala samictu rasuula llahi sal l slam yaquul indalaqa alaaatun saddex ayaa tageen alaaatu rahdin saddex qof ayaa tageen miman kaana qablakum dadkii idinka horreeyey ah xataa awow lmabiita ilaa ay markaa ayb ay dunmeen meel la baryo ilaa qaarin god intii ka fadakhaluuhu way galeen fanxadarat sakratun ayaa soo hoobatay dhagax min aljabali bay ka soo hoobatay fasadad calayhim ulgaara godkii bay ku dabooshay faqaaluu innahu laa yunjiikum shanigu waxaa weeyaan idin korin maayo dhibaatadan min haadihi sakrati dhagaxan idinka badbaadin maayo ilaa an tadcu llaha inaa ilaahay barisaan maahane bisaalixi acmaalikum aad ku barisaan faqaala rajulu minhum nin iyaga ka mid ah wuxuu yidhi allaahuma kaana lii abawaani laba aabba ayaan lahaa hooyey aabba shaykhaani kabiiraani wa kuntu laa aqbiqu waxaan ahaa inaanan caanaha siinaynin qabuuq waxaa laydhaha caanaha habeenkii la cabo maalinkii marka subaxa hore caanaha la cabana sabuuxaa laydhaha wuxuu leeyahay marka wa kuntu laa aqbiqu qablahumaa ahlan walaa maalan dad iyo ehel midna ma aanan ka hormari jirin iyaga hortood fana'abii waxaa igu daahay yowman maalin fii talabi shayin shay raadintii ayaa maalin igu daahay falam urix calayhima ugu ma aanan u raaxaynin korkooda xataa naamaa ilaa ay ka seexdaan faxalabtu lahumaa waan u lisay qabuuqahumaa ayaan u lisay caanahoodii ay habeenkii cabi lahaayeen fawajadtuhumaa naa'imayni iyagoo hurdo ayaan arkay fakarihtu waxaan kahday an uqbiqa qablahumaa ahlan wamaalan iyagoo hortood inaan caana siiyo ehel iyo maal midna falabidtu waan nagaaday walqadaxu calaa yaddii haruubka uu gacanteyda ku jiro antadiru aan sugayo istiqaadahumaa in toositaankooda ay toosaan xataa baraqa alfajru ilaa waagu ou dilaacay fastayqadaa waa kaceen fasharibaa qabuuqahumaa caanahoodii bay dhameen marka ay cadeen allaahuma yaa allahu allow in kuntu facaltu daalika kaaga haddaan sameeyey inaan aha inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaaga dalbid aan dalbayo dartii fafarij cannaa ilaahu naga fey maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay oo min haadihi sakrati dhagaxan fanfarajat shay-an ayaa faydantay laa yastadiicuuna alkhuruuja iyagoo xaal ay yihiin iyagoon awoodaynin inay baxaan maalyar baa faydantay faqaala nabiyu sal l salam wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi allaahuma kaanat lii bintu cammin gabarina adeertay ayaan lahaa kaanad axaba annaasi ilaya dad midda loogu jacayl badan yahay bay ahayd xaggayga fa aradtuhaa waan doonay can nafsihaa nafsadeedan ka doonay famtanacat minii waa i diiday xataa alamat bihaa sanatun ilaa ay xanuujisay sanad abaar ah min asiniina abaarihii ka mid ah fa ja'atnii waa ii timid fa acdaytuhaa waan siiyey cishriina wa mi'ata diinaarin boqol iyo labaatan diinaar baan siiyey calaa an tukhalliya beynii wa beyna nafsihaa iyadii iyo nafteedii inay ii kala bannayso fa facalad way samaysay xataa idaa qadartu calayhaa markaan awooday qaalad waxay tidhi laa uxillu laka war kuu xalaalayn maayo an tafudda alkhaatama khaatamka inaad jebiso ilaa bixaqihi xaqiisa maahani yacnii guur iyo nikaax iyo maahani fataxarajtu dembi ayaan dareemay marka meeshaas waxaan ka dareemay dembi fataxarajtu waxaan ka taxarujay oon dembi ka dareemay min alwuquuci calayha ku dhicid aan korkeeda ku dhaco fansaraftu canhaa waa ka tegey waa ka gadoomay wahiya axabu nnaasi ilaya iyadoon dad ugu jecelahay wa taraktu dahaba dahabkiina waa ka tegey allatii acdaytuhaa aan siiyey allaahuma yaa allaahu allow in kuntu facaltu daalika sidaa haddaan ah inaan sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaaga raadin aan raadinayo darteed fafruj cannaa naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fanfarajat isakhratu ayaa faydantay hayra annahum xaal ay yihiin iyagu marka kuwo aan laa yastadiicuuna aan awoodaynin alkhuruuja minha inay ka baxaan qaala nabiyu sal slam nebigu wuxuu yidhi waqaala haaliu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahuma inii istaajartu ujaraa'a ilaahu anigu waxaan samaystay shaqaale fa acdaytuhum ajrahum ujradoodii waa siiyey hayra rajulin waaxidin hal nin maahane taraka aladii lahu wixii ou lahaa waa ka tegey wadahaba waa tegey fahammartu ajrahu ujradiisii yarayd ayaan uga miro dhaliyey xataa kahurat minhu ilaa ay badatay xaggiisa alamwaalu maalyaalku ay bateen fa ja'anii bacda xiinin muddo kadib buu ii yimid faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallaah addi ilaya isii oo ii gudo ajrii warkiladeedii lacagteydii isii jornaatigaygii faqultu lahu waxaan ku idhi kullu maa taraa waxaan aad u jeedidoo dhan min ajlika adiga dartaada ee meesha u yaalla min ya min min ajrika hahay kullu maa taraa waxaan aad arkayso dhan min ajrika haddii la yidhahdo ujradaadii waaye min ajlika haddii la dhahdo adiga adeeg ku tanga min alibili geela walbaqari lo-a walghanami aria waraqiiqi addoomaa faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallaahi laa tastahzi bi haygu jeesjeesi haygu ciyaarin faqultu innii laa astahziu bika kugu jeesjeesi maayo faakadahu kullahu waa qaatay xoolihii dhammaa fastaaqahu waa qunsadayoo waa kaxaystay falam yatruk minhu shayan waxba kama tegin allaahuma fain kuntu facaltu daalika haddaan saas sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaaga dalab aan dalbaya cabsi dartaa ah aan u sameeyey ama ikhlaas dartii aan u sameeyey fafruj cannaa naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fanfarajat isakratu dhagixii waa faydmay fakharajuu yamshuun way baxeen iyagoo lugaynayo soconaya xadiidka marka tarjamadii xadiidku waa ismudaabaqaynayaan waa iska mashhuur ayb waa isdaboolayaan ninku marka haddii nin kale ujradiisa uu meel u dhigo ku shaqeeyo wixiisa isagaa iskale marka ninkaa kale ayaa ayaa qaadanaya hadda ka horna waa soo marnay masaladanoo marka haddii qabla alqabdi bacda alqabdi hadduu u dhiibo waa sidaas qabla alqabdi isagoon ka guddoomin hadduu wixii meesha uga tago xoolaha ninkaana iskale ninkanna ujradii unbaa laga rabaa tasarufkeeduna marka wuu bannaanaanayaa beec oo marka fuduuli camala maahan saasaan hadda ka hor soo marnay halkanna marka hadda tarjamada maxalushaahidku meeshaas ويعني بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد